saacadihii lasoo dhaafay waxaa magaalada hargeyso ka da-ay roobab xooggan kuwaasi oo sababay inay daadad ku fatahaan magaalada wararka ayaa tilmaamaya in ay daadadku qaadeen laba ruux oo dhallinyaro ah kuwaasi oo sida la sheegay goordhow yimid magaalada kana yimid dalalka maraykanka iyo kanada ehelada labada ruux ee ay daadadku qaadeen ayaa waxa ay sheegeen in la helay meyd ka mid ka mid ah labada ruux halka ilaa iyo iminka la baadagoobayo midka kale waxaanu saxaafadda madaxa bannaan iskugu yeedhay maanta inaan ogeysiino xalay waxaa dhacay shil daad qaaday laba ruux abtigay oo abtigay dhalay maxamed sitiin ilaah naxariistay inan kale oo muuse laydhaa saaka mar horena warbaahinta m m t v ka hadlay waxaan sheegay in baadigoob lagu jiro baadigoobkii xoogaaya markuu socday waxaa halleeya dhinaceega koonfureed laga soo helay meydkiina abtigay maxamed sitiin xaaji cabdi ilaah u naxariisto waxaanu baadigoobkii labaad ugu jirnaa inankii muuse
halkan waxaan ka cilaaminayaa anigoo sheekh cabdilxadirxaan maxmed baatil laba inan ayuu daad ku qaaday xaafadda waaxda maxamuud mahaybe labadii meydkoodii mid ka mid a oo anaga caaqilkiisii waa lasoo helay waxa weeyaan maxamed sitiin xaaji cabdi xadi waxay naga maqan walaalkeen muuse cismaan cabdilaahi firrig hargeysa ayaa ah magaalo dhulahaan hooseysa oo ay buuro ka sarreeyaan waxa ayna mararka roobabku da-aan martigelisaa daadad waxyeello dhaliyaan